hogaamiyaasha bulshada dhaqaalaha ee dalalka galbeedka afrika ayaa yeeshay kulan ay kaga wada xaajoonayaan xiisada siyaasadeed ee gobolkaasi ay afgembiyadu saameeyeen iyadoo dalalka ay militarigu gacanta ku hayaan ee naijara burkina faso iyo weliba maali ay go'aankoodu noqday in ay ka baxaan ururkan oo ay ku midoobeen shan iyo toban waddan kadib wadahadal ay albaabadu u xidhan yihiin oo ururkan ikawaas ay yeesheen ayay ku sheegeen inay go'aan ku gaadheen in ay degdeg u qaadaan cunqabataynaha oo ay ku jiraan xuduuddii la xidhay xayiraadii bangiga dhexe hantidii dowladda iyo weliba sidoo kale joojintii lagu sameeyey waxisuudaarsigii dhinaca ganacsiga war ay soo saareen ayay sidoo kale ku xuseen in tallaabadan loo qaaday sababa dhinaca bini'aadamnimada balse waxaa loo arkaa astaan islaam xaadhashaa xilli ururka ikawaasu isku dayayo inuu waajaho saddexda dale ay militarigu gacanta ku hayaan inay ku sii jiraan xulafadan oo soo jirtay ku dhowaada konton sannadood qorshahan ay jaraha ku beddelayaan ayaa keeni doona inuu dhibaato ka badbaadiyo habsami socodkii ganacsiyo weliba adeega ee ururkan oo qiimo ahaan dhan ku dhowaada boqol iyo konton bilyan oo dollar sannadkii sidoo kale waxay sheegeen inay cunuqabateyno doora ka qaadeen dalka gini oo isagu aan hore uba sheeginba inuu rabo inuu ka baxo xubinimada ururkan ikawas hase yeeshee dalalka kale militarigu ay gacanta ku hayaan ama aanay dhinacooga xaqiijinin wakhti ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkii dimuqraadiga ah ee dalalkaasi madaxweynaha golaha ururkan ikawas cumar toori ayaa sheegay in qaar ka mida cunqabataynaha lala beegsaday iyo weliba xayiraadaha siyaasadeed ay saarnaanayaan dalka niger isagoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheerna ka bixinin hore ayaa guddoomiyaha guddida ikawas islamarkaana ah madaxweynaha dalka nigeria bola tinibu uu sheegay in ururku ay tahay inuu dib uga fekero istaraatiijiyadooda ah inay dalalkaasi dib ugu soo celiyaan hannaankii dastuuriga ahaa isagoo ku booriyey dalalka niger burkina faso maali iyo weliba gini inaanay ururkaasi u arag mid cadow ah ururkani kawaas ayaa ka xidhay xuduudaha islamarkaana ku soo rogay xayiraado adag dalka niger sannadkii hore kadib markii ay askartu xidheen madaxweynihii dalkaasi maxamed baasuum bishii januari lix iyo labaatankeedii islamarkaana ay sameeyeen xukuumad kumeel gaara taasoo ahayd mid ka mida tallaabooyin xidhiidh ah oo ay militarigu kula wareegeen xukunka taasoo sidoo kale bannaanka soo dhigtay awooddarrada ururku ay ku joojin karaan dimuqraadiyadda sallaanka ka sii siibanaysa cunaqabataynahaasi ayaa dalka niger oo markiisa horeba ahaa mid ka mida waddamada ugu saboolsan dunida ku qasbay inuu yareeyo kharashaadkii dowladda islamarkaana uu ka baaqsaday inuu bixiyo in ka badan shan boqol oo milyan oo dollar oo dayna warkan ay soo saareen ururku ayay sidoo kale ku celiyeen baaqoodii ahaa in la soo daayo madaxweyne baasuum islamarkaana waxay ku celiyeen codsigoodii ahaa in militarigu ay keenaan jadwal la aqbali karo oo ay xukunka ku wareejinayaan afgembiga dalka niger ayaa daba socday laba afgembi oo ka dhacay labada dale ay jaarka yihiin ee maali iyo burkina faso saddexdii sannadooda lasoo dhaafay taasoo ka dhigtay aaga ku jira gacanta xukuumado militariya taasoo sidoo kale ka fogaysay dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska iyo weliba xulafo kale oo reer galbeed ah militariga ayaa sidoo kale qabsaday awoodda dalka gini sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ururkani kawaas ayaa sidoo kale cunaqabatayn ku soo rogay dalka maali taasoo ahayd tallaabo ay ku riixayeen in la soo celiyo xukunkii dastuuriga ahaa inkastoo haddana ay ka qaadeen sannadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii saddexdan waddan ayaa cunuqabataynahan ururka ku tilmaamay hannaa sharci darraa islamarkaana kubaba saleeyay go'aankooda ay kaga baxeen ururkan islamarkiiba xataa iyagoo aan dabiqin hannaankii u yaalay marka laga baxayo ururka